bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada duhurnimadan aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kumanaan dad ah kula dukaday salaatul ciidka masjidka isbahaysiga islaamka isagoo shacabka ka codsaday in ay isku gurmadaan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta koowaad ee ciidul adxa islamarkaana sanadkan kiisa kale alla ugu baryay inay ku gaarhaan bashbash iyo barwaare ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta koowaad ciidul adxa islamarkaana sanadkan sanadkiisa kale horumar iyo baraare shacabku u rajeeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo shacab soomaaliyeed ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey shacabka soomaaliyeed munaasabadda maalinta ciidul adxa awgeeda gobollada dalka soomaaliya ayaa sidoo kale maanta si weyn looga ciiday maalinta koowaad ee ciidul adxa
maamulka gobolka banaadir ayaa aqalka dowladda hoose ee xamar maanta kula ciiday dad danyar ah
markana akhbaaraadkii dibadda
xabad joojin ay si wada jir ay u soo diyaariyeen ruushka iyo maraykanka ayaa lagu wadaa in ay ka dhaqan gasho gelinka dambe ee maanta dalkaasi suuriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-ka dherarkeedu yahay sagaahanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
markana warkii oo fidsan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kumanaan shacaba kula tugtay salaada ciidul adxa masjidka isbahaysiga islaamka isagoona shacabka ka codsaday in ay isku gurmadaan waryaheena faysal muuse maxamed ayaa warbixintan inooga eegaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka puntland wasiiro xildhibaano iyo boqolaal shacbiga soomaaliyeed ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa wadajir salaada ciidul adxa ugu dukaday masjidka weyn ee isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa salaada ciidda kadib jeediyey khudbadiisii uu kula dardaarmayay shacbiga soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ugu horeyn ugu hambaliyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed farxadda ciidul adxa sidoo kale waxaa madaxweynaha si gaara hambalyo ugu diray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya guud ahaantood meel walbo ay joogaan kuwaas oo uu sheegay inay yihiin mujaahidiinta dhabta ah ee dagaalka kula jira cadowga ummadda soomaaliyeed dhallinyaradeenna ciidamada qalabka sida meel kastoo ay dalka ka joogaan ee dagaalka kula jira cadowga ummadda soomaaliyeed iyo cadowgeenna iyo cadowga diinteenna xaniifka ah ee doonaya inuu inahaasoo dhan naga baabi'iyo waxaan leenahay meel kastoo aad joogtiin mujaahidiinta dhabtaa waa idinka maxaanku idhahda guushana adinka idinku dambayn doontaa ilaahay guushaa idin siiyo intaa kadib guud ahaan dalka soomaaliya walaalayaal safar dheer oo aad u fog ayuu soo maray meelo dhaadheerna uu soo maray maantana meel aad iyo aad u rajo fiican ayuu joogaa maanta waxaan joognaa meel dalka maamulladii ay tahana qaadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalka ay ka dhacayaan doorashooyin loona baahan yahay in lagala shaqeeyo dowladda soomaaliyeed in doorashooyinkaasi ay u dhacaan si degnaansho leh maanta waxaan joognaa meel dalka maamulladii ay tahana qaadeen maanta waxaan joognaa meel ummadda soomaaliyeed ay u diyaargaroobayso inay hoggaan cusub iyo dad cusub talada u dhiibato ama dadkii hore ay ku ceshato oo ay ayadu go'aan ka gaarto cidda taladeeda haynaysa haddii aad yidhaahdo waa fursad aan dalka soo marin muddo afartan iyo toddoba sano ah oo hore loo soo dhaafay marka horumarka soomaaliya ayayna deliil u tahay taasi muddooyin aad u kooban ka horna kumaynaan sikireelin ee sidaa ay dhacdo marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha u guntadaano wanaagga ha u sugsadaan wanaagga sidaas ayay ku jirtaa maslaxadooda adduunyo iyo midooda aakhira intaba madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay ka bislaadeen xilligii cabsida iyo qalqalgelinta isagoo ugu baaqay dadka bulshada soomaaliyeed arrimahaasi ka dhex wada in fariinta wanaagsan dalka iyo dadkaba ay gaarsiiyaan xadiidka rasuulka calayh salaatu wasalaam uu yidhi ee ahaa haddaad hadlayso wax fiican sheeg oo ummadda dhagaheeda wax fiican ha kaa gaadheen adiga carabkaaga ha ka gaadhin haddii aanan ahayn iska aamuso laakiin maalin walba rajo xumo wax ummadda rajo tirayo rajo la'aan balaaya inay dhacayso ayadoo ummadda inaad u jeedo in wanaaggii iyo khayrkii iyo muxuu ahay ficnaanta ay socoto adigu inaad jidka la taagnaanto maalin walba balaayaa dhacayso balaayaa soo socoto balaayaa dhici doonta hadday taagantaa intaa laga dhacay xaggaa laga booyo wax macno weyn ku jira masalan ummadda soomaaliyeed na way gaartay bisayl ku filan oo ay kaga bislaatay maalmihii waxaasi lagu kici jiray oo lagu maxaankudaa abaabuli jiray ama lagu dhibi jiray abaabulka noocaasana dhibkii ka yimiday waa midda ummaddu la soo tacaalaysay muddadaas dheer oo aan soo baaqnay taas waxaan ugu baaqayaa weli dhallinyarada soomaaliyeed ee weli ku jira gacanta nabadiidka inay isaga soo baxaan oo ay dib ugu soo laabtaan dalkooda iyo dowladooda waxa uu xusay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in cafis ay u fidiso dhallinyarada ka soo laabta fikirka qalloocan ee kooxaha nabadiidka ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan u soo noqdo marka dhallinyarada soomaaliyeed ee ka tirsan kooxaha nabadiidka ah sababtay doonaan ha uga tirsanaya ama caqiid ahaan ha u aamino waxa ay nimankaas qalbal sheegayaan ee khaladka ah inay sax yihiin ha u aamino oo ha ugu jiro ha uga dhex muudo ama maxaanku idhahday dhaqaalo iyo maslaxad adduunyo gaaban awgeed ha ugama muuqdeen ka mid lahaanshaha wiil kasta oo soomaaliyeed iyo gabadh kasta oo soomaaliyeed oo ka mid waxaan leeyahay ka mid ahaanshaha meeshaas aad ka mid noqotay laguma aflixin ummadaadii iyo dadkaagii iyo dalkaagii iyo diinkaagii kuma aflixin ficiladaas aad samaynaysa iyo jamaacadaas aad ka mid ka mid ka noqoto adiguna kumaadan aflixin adduunyana kumaadan aflixin aakhirana kumaadan aflixin marka fariinta maanta maalinta barakaysan ee maanta ah aan u dirayo waxay tahay walaalayn ka soo noqda ka soo noqda oo u soo noqda diintaada saxda u soo noqda oo dadkaaga ku jecel u soo noqda oo dalkan aad leedahood adduunyada meel kale aadan ku lahayn kanaad leedahay u soo noqda oo wanaaggiisa iyo maxaanku idhahdaa horumarkiisa iyo karaamadiisa ay dadka dhan ka wada shaqeeyaan ka mid noqo waalidka iyo walaalkaa u soo noqo dowladda soomaaliyana cafis ayay u fidinaysaa
madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii shacbiga soomaaliyeed mar kale ugu baaqay in ay iscaawiyaan oo ay gargaaraan dadka liita maalmaha farxadda ciidda isagoo kula dardaarmay shacbiga inay sii wadaan gacansiinta ciidamada amniga ee ka hortagaya damaca cadowga faysal muuse maxamed
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay maalinta koowaad ee ciidulxadxa isagoo islamarkaana sanadkan kiisa kale shacabka ugu baaqay horumar iyo baraare
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto uu yani uga hadmaleeyo maalinta ciidda ah berita insha allah inay nabad iyo barwaaqo ku eedaan waxaan rajeynaya insha allah ciiddan ciiddeedana inay sidoo kaleeto ilaahay nabad iyo islaamnimo gaarsiiyo maalin farxad la weye idalxadxa waa maalin runtii yani leh culeyskeeda iyo miisaankeeda kuleh diinteedna iyo insha allah nolosheenaba waxaan rajeynaya ummadda soomaaliyeed inta maanta xajku jirtana in ducadooda ilaah uu aqbalo dee ummadda ayna kusoo duceeyaan ummadda somaaliya meel kasoo joogtana runtii ay ummadda soomaaliyeed dhibka haysta iyo waxa hadda maanta caqabadaha taagan iyo dhibka hadda ummaddaas dadka gumaadka ku hayay in ilaahay ka qabto dadkuna runtii nabad nabad wax lagu bedelin karaa ma jiraan ciidan ciideeda aan xidno nabad buuxda dalkaan uu meeshuu taagan yahay kasii wanaagsanaado hore uga maro waxaan rajeynayaa bidnillaah in anagu inta ka wanaagsan aan ciidan ciideed isku imaan doono bidnillaah waxaan u rajeynayaa guul iyo barwaaqo insha allah waxaas rajeyna
codkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo shacabka soomaaliyeed uga hambaliyeynayo maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa weli waxaanu ku guda jirnaa wararka la xiriira munaasabadda ciidul adxa iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carteeh ayaa shacabka soomaaliyeed uga hambaliyeeyey maalinta koowaad ee ciidul adxa islamarkaana sanadkan kiisa kale in ay ku gaaraan horumar iyo baraare ayuu u rajeeyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ra-iisul wasaare cumar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte qaalib oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير الصحة والسلامة إلهي سبحانه وتعالى عيدا عيدا نبض يبرواقو يبشبش حينبون قارسيو لمان تتك مسلمين تا ملك استيتشوغان iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaa farxad weyni ah inaan halkan idinkusoo idinka bogaadiyo ciidda oo runtii u taagan wax maxaa la yidhaahdaa ah cibaado aada iyo aada muhiim u ah islaamka ugu ah oo khaasatan ah tii nebi ibraahim calayhi salaam iyo haajira iyo nebi ismaaciil intaba ilaahay subxaana wa tacaala oo kusoo ku soo qaatay qisadeeda oo ahayd ay ka mid noqotay manaasik alxaj marka waa runtii muhiimadda ay leedahay taa weeyaan marka waxaan idinku boorinaynaa oo aan jecellahay inaynu ku gaadhno isu naxariisanno isu tanaasulno intaba si dalka iyo dadkeennuba ay horumar u gaadhaan waxaan idin xasuusinayaa inaynu maanta u baahan nahay dhammaanteen inaynu gaadhsiinno oo aynu u naxariisanno dadkeenna jilicdasan oo aynu waxaynu haysanno la wadaagno ciidan oo iyagana sidaa ay nagula ciidaan iyagoo faraxsan haddii allayno waxa kale aan halkan jeclahay inaan ka xuso dadkii xujaajta xujaajta baytillaah jooga ee ka qayb qaadanaya xajkan in ilaahay subxaana wa tacaala iyagana xaj mabruur wadanban maqfuur wasacyan mashkuur ayaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay uu ka aqbalo xajkooga una fududeeyo maxaa la yidhaahdaa fududeeyo dhammaystirka acmaasha badan ee runtii aada iyo aad aadka u adag inuu ilaahay nabad nabad ugu soo dhammeeyo oo intii naga tagtay inta muslimiinta ee meel walba ka tagtay intaba ilaahay subxaana wa tacaala uu markaa iyagana nabad ugu soo celiyo dadkoogii insha allahu tacaala waa usoo ducaynaynaa iyaguna ilaahay idinkii ha noo soo duceeyaan marka anaan hadalka kusii dheeraanayn waxaan jeclahay un inaan intaa idinku bogaadiye ciidda munaasabadda ciidda iyo inaynu horumar biidni illaahi tacaala la taaban karo aynu gaadhno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul adxa u diray qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya farxaan sulaymaan maaskaro
maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaa lagu arkayay dadweyne iyo mas-uuliyiin aada u fara badan oo raxanraxan u socda waxaadna wejiyadooda inta badan ka dheehan kartay dadka sida ay ugu faraxsan yihiin munaasabadda ciidul adxa saakay oo ah saakay oo boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo aan aniga qudhayda ku jiro ayaan qaarkood ee siyaabo kala duwan ula kulmay magaalada muqdisho masaajidkaas waxaana waxaana wax ka weydiiyey sida ay u arkaan munaasabadda ciidul adxa
magacaygu waa aadan cabdi ibraahim waxaa ku noolahay goolka banaadir gaar ahaan degmada falwadaag maanta waxaa u hambalyayna dhammaan muslimiin meel kastay joogaan ciid wanaagsan kulla caam antum bikheer waxaa halkaan ka salaamayaa hooyaday xabiibo cali cabdiqaadir oo ku nool gobol gad ahaan gaar ahaan degmada beled xaawo iyo iyo ardayda ku nool ardayda isla barno jaamacadda joogkay rasixiya dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير يا دمان مسلمين تحجيدا ميلول بيكو حجينا حجك وحان لها إله إذن كأقبل حجكينا أنا كفايدتنا فرصة عيدة اس ان تي في اي سي سي waxaan salaan u dirayaa dhammaan familiga iyo qaraabadeeda waxaan ka bilaabaa maalaafli maama hooyaday aad ku jeclahay batuule axmed cumar iyo aabe maxamuud cabdi muuse iyo dhammaan ummadda islaamka ayaana kala tegin saaxiibaday jaabir siciid cabdiraxmaan sacdiye nuur dhammaan waa badan yihiin familiga laakiin kulli waxaan leeyahay tutali ciid wanaagsan farxadda ciidda awgeed nagula qayb qaata بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisii bash bash barwaaqo inagoo caafimaad qabo oo dawlad wanaagsan oo ummadda ka doogsata in ilaahayna siiyo ee ummadda Soomaali dhammaan ilaahay ummad ee qalbigooda ha isku duwo ee waxaan kaloo u malaynayaa dhammaan baada TV-ga SNTV waxaan leeyahay hambalyo hambalyo asxaabta dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciideeda kale ilaahay samaha nagu gaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الآن عن سلام المسلمين دوران مال والبا كل لي ما عليه عيد مبارك كل عام وأنتم بخير waxaan si gaar ah u salaamayaa walaalihii oo ku nool gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq dhammaan oo salaamaya kulla caam wa antum bikheer ciidan ciideeda kale waxaan rajaynayaa inuu ilaahay nagu gaarsiiyo basbas iyo barwaaqo
codadkaasina waxay u dambeysay warbixintii waryaheena farxaan daahir suleymaan maaskaro gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta dad danyar ah salaada ciidda kula dukaday aqalka dowladda hoose nuur siciid taaliil ayaa warkaasi noo sii ambaqaadaya aqalka dowladda hoose xamar ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo gudoomiye ku-xigeenada gobolka ururka haweenka gobolka iyo barbaarta gaashaaman waxay farxadda ciidu adaxa kula qaateen qaar ka mid a carruurta danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baalqaab ayaa ugu horeyn u mahadcelisay dadkii ka qayb qaatay in laga farxiyo qaar ka mid a dadka naafada iyo agoonta kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cabdinaasir maxaan ku dhahaa cali maxamed iyo xaaskiisa idil abuukar maxamed huda oo ahayd ayadana degan magaalada london iyo maama zahra marwada madaxweynaha runtii dhaqaalaha ugu badan ee meeshaan aan ku bixinno ma ahayn dhaqaalo gobolka banaadir uu keenay waxay ahayd qurba joogta ka soo jeeda gobolka banaadir oo ugu horreeya waa cabdinaasir iyo xaaskiisa waa labadooda iyo asxaabtooda saaxiibadooda turkiga ay walaalaha yihiin oo ay isku meel ka shaqeeyaan wixii ay ka soo qaadeen lacagkiin lacagta xooggeeda kun iyo boqol iyo toddobaatan doolar oo boqol doolar ay tahay dalkaaga ku dhiso ayuu soo dhiibay cabdinaasir boqol iyo konton neef ayaan shala qaybinay maalintii ka horreysay carruurtaan lacag min boqol doolaraan u qaybinay ciiddaan ugu talagalnay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu hambalyada ciidul adxa u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed ee reer muqdisho waxaan halkaan uga gudbino shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer muqdisho inaan hambalyada ciidda aan la wadaagno iyo farxadda waxaan si gaara maanta aan halkaan ugu talagalnay xarunta aqalka dowladda hoose annagoo dhan maamulka gobolka banaadir iyo carruurta aytaamta ah agoonta dadka naafada ah dadka masaakiinta ah dadkii gobolka u shaqayn jiray ku naafoobay ama ku waxyeeloobay iyo qaarkii waalidkood ku waayey carruurtoodii inaan halkan kula ciidaysanno ee aan ugu talagalna maanta oo aan farxadda aan dareensiinno marka sidaa darteed fursad ayay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan ciiddan ciiddeedii ama aan dhahay ciidulfidra ciidulfidri ciiddi aan soo dhaafno ciidirayda ahaa ay soomaalidu u yaqaanaan halkan ayaan kula ciidnay waana joogtaynayna haddii ilaa yidhaahdo maantoo carafo ana oo ciiddi carafo ama ciidul adxaana sidaasee lamid ayaan halkan kula ciidaynaa dadkaas ayaga ah farxad iyo reynreyn ayay noo tahay bahda saxaafaddana waxaan leenahay mar walbaba waa mahadsan tihiin sida aad noo garab joogtiin ood noo garab taagan tihiin iyo sida aad noola shaqaynaysiin na wayn kaaga mahad celinaynaa waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan aan leenahay maamulada gobolada dalka ayaa sidoo kale maanta si weyn looga ciiday maalinta koowaad ee ciidul adxa iyadoona dadka ku sugan gobolada ay la tugteen mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka sida ay kusoo waramayaan wariyaasheena nooga soo warama qaar ka mid a maamulada gobolada dalkeena soomaaliya waa kuwan waxaana warka u horeeya soo diraya wariyaheena aadan maxamed salaad aadan kismaayo waxaana warkaas soo xiri doono cabdirasaaq mas-uuliyiintani ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa maantay meel fagaaraha kula dukaday qaybaha kala duwan ee bulshada salaada ciidul adxa iyadoona ay bulshada kismaayo iskugu hambalyeelayeen munaasabadda ciidda awgeed qaar ka mida siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada magaalada kismaayo oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa hambalyo u diraya dhammaanba ummadda soomaaliyeed waxaana ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta ku tukannay ciiddii ciidul adxa caasimadda dowlad goboleedka jubbaland magaalada kismaayo sidaas awgeed waxaan hambalyo hawada u marinayaa dhammaan ummadaha islaamka meel kastoo joogaan
horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda dooyinka jubbaland gaar ahaan ciidanka xoogga dalka sooma ciidamada qarqarabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aniga aan mas-uul ka ahay xaasaskiisa iyo dableyda iyo saraakiishooda ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan ciidan ciidul adxa hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummaddeena reer jubbaland oo aan sii joogaan
كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ilaahay baa mahad iska leh maanta na gaadhsiiyey inaan ciiddii soo gaarno ciidulaxa soo gaarno ilahayga na gaadhsiiyey ayaa mahad iska leh
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo la hadlayay boqolaal dadweyne ah ayaa ugu baaqay shacabka jubbaland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed in ay midoobaan
maanta magaaladan aan ku joogno iyo dadkan hadda soomaaliya iyo jubbaland gaar ahaan dadka degan waan u baaqaya waxaan lagu baaqaya weer midnimada iyo walaalnimada ha laga shaqeeyo qabiil waan ogaanay maanta beesha wada gaarsiiyey dacwaha farintaha minteeda lirasuulka caleyhi salaatu wasalaam qabiil maanta nin kasta oo isku dheereeyey nin kasta oo meel la tegey nin kasta oo isku dayey inuu qaliilka midha ka dhaliyo maanta wuxuu ka taagan yahay waan garanaya bal isaga laftiisa kugu dhibanaanaya sidaa daraaddeed qabiilkeenna inaan muslimiin nahay oo soomaali nahay oo reer jubbaland nahay oo qofka ugu sukeeya hebel waa reer kismaayi iyo waa reer samaami iyo waa reer jiribiyo waa reer garbaare iyo ha la yidhaahdo waa reer luuqyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa uga digay siyaasiyiinta lacagaha adeegsanaya xilliga doorashada gaar ahaan deegaanada jubbooyinka in ay arrimahaasi ka digtoonaadaan isagoona odayaasha ugu baaqay in ay ilaaliyaan xuquuqda haweenka ee kuraasta baarlamanka soomaaliya
haddaba iyadoo maanta si weyn looga ciiday magaalada kismaayo qaab ceenkee looga ciiday magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed waa ka waryahayaga siraajo sheekh saaq oo ka soo warama magaalada baydhabo
mahadsanid aadan maxamed salaad aadan kismaayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maanta waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida aadka looga dabaaldegay ciidul adlaxa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo ay uheliyeen qaar ka mid a golihiisa wasiirada gudoomiyaha baarlamanka maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada baydhabo ayaa maanta salaada ciidul adlaxa kula oogay dadka reer baydhabo garoonka kubadda cagta ee doctor ayub stadium ee magaalada baydhabo waxaana goobta salaada lagu oogayey islamarkaana ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ammaankeeda si wada jira u sugayey ciidanka booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidanka midowda afrika amisom ee fariisinka kule magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta aan la gelin salaada ayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadallo dhinacyo fara badan taabanayay islamarkaana u badnaa sidii loo sugi lahaa ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya u jeediyey bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadda tukashada salaada ciidul adlaxa oo ku sugneyd garoonka kubadda cagta ee doctor ayub stadium ee magaalada baydhabo
demboyskaata hamarala ka dhisid haddii insha allah way rajeena doorasho dalban oo gobolada landarada maamul goboleeda dooro gabaadmadiis dooratan iyo seedo doonaan caasimada markaasi miili gudoomin barnaamijka marka alxamdulilah horumarkaas doorashada dadban landareera doono way rajeene lan kasta oo soomaaliyeed lan kasta oo carabka lan kasta oo
intaasi kadib waxaa la guda galay tukashada salaada iyadoona safafka hore ay ka muuqdeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horreeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan jawi qurux badan oo aad u degan ayaa dadka reer baydhabo iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku tukadeen salaada ciidul adlaha intaasi kadib qaar ka mid a dadka reer baydhabo oo iyagu ka soo qayb galay munaasabadda salaada ciidul adlaha ayaa dadkooda hambalyo u marsiiyey t v-ga qaranka soomaaliya koleygeeg waa maalin farxad lew
meelaha sida aadka loogu ciiday waxaa ka mid a magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe aan idinku wareejiyo saaxiibkayga cabshir bacadle
maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo shacabka ku nool magaalada jowhar ayaa si wada jira uga oogay tukashada salaada ciidul tukashada salaada ciidul adxa waxaa qayb kaha siyaasiyiin iyo duubab iyo waxgarad ku sugan gobolka shabeellaha dhexe una jooga maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe tukashada salaada ciidda kadib ayaa waxaa halkaasi ka jeediyay khudbooyin ducaa u badan imaan maxamed yuusuf iyo ugaas maxamuud cali ugaas كل عام وأنتم بخير آه، عيدان عيد ذلك الله نقول قاسية سمي سيادو رجينا إحنا هل كان وحن ودونا نسمع الله بلا قبل إذا شبه لها ده وعن ربك برينا إن إذا هي نوفر ذا وجهنا أمة سومال ما كتير دوغان فعلنا أي أمة مسلمين تعالى برا أدعو أنا بدي دالو إلهي إن الله بريء ما أنت إلهي نو أتيو بعكر أو باغا يا dadka fuqarada aan waxaysan maanta waa yomul farax qof kasta waxaysato ilaahay gacanteeda wax geliyey ha ka farxiso qofta jaarkeeda ee maaragtay maanta aan farxadda iyadoo haysato haysan
dhinaca kale gudaha magaalada joor waxaa si weyn loogu arkaya caruur fara badan oo ku sugan goobaha waxyaabaha xiisayaan lagu soo bandhigay caruurtay waxgaradka ku nool gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a ayaa munaasabada ciidul adxa awgeed hambalyaha wada u mariyey ummadaha islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan eheladooda hambalyo hambalyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadaha muslimiinta waxaan ugu hambalyeynaa munaasabadda ciidulfitriga
ninkana waxaan idinku wareejinayaa waryaheena gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi mahadsanid abuukar bacadle degmooyinka gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu ciiday ciidda carafo magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn loogu ciiday gobolkan hiiraan dadka ayaa salaada ku wada dukaday masjidka dabaqeynka ee bartamaha magaalada beledweyne wadooyinka muhiimka ee magaalada beledweyne aad waxaad ku arkaysaa dad aad u fara badan oo iskugu hambalyeynaya farxadda ciidda ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey ciidan wadooyinka muhiimka lagu arkayo ciidamada nabadgelyada oo sugaya amniga magaalada beledweyne si kooxda shabaab aysan waxyeelo ugu geysan dadka ciidaya haddaba qaar ka mid ah bulshada ku ciidaysa magaalada beledweyne ayaa warbaahinta la hadlay waa hambalyaynaynaa ciidan ciidul adxa ah
waa hambalyaynaynaa ciid mubaarag aanu leynahay ciiddan ciiddeeda kale kuwii bashbash iyo barwaaqo iyo nabad ku gaadhay ilaahay ha ka dhigo ummadda muslimiinta ah oo dhan gaar ahaan midda soomaaliyeed gaar ahaan midda reer hiiraan oon hadda mas-uuliyadooda aan ku hadlayno ilaahay muwaafaqaha ka dhigo iiddaan iiddooda kalena kuwii bashbash iyo barwaaqo ku gaara ilaahay ha ka dhigo nabadgelyadu waxaan isleeynahay ilaahay anugu mahad celinaynaa ilaahay anugu mahad celinaynaa nabadgelyadu aad bay u fiican tahay meesha hadda aan taagtaagannahay oo aad hadalka iiga duubaysiin aman hambalyada ku bixinaynaahu dee aargadii hoosteeda waayo waa u jeediin waxa waaye marka inay nama tahay meeshu saasaas ku gara kartiin ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka baladweyn magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maanta ay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga dareemayay damaashaadka ciidul adxa waxaana kumanaan muslimiina saaka ay tukadeen labadii ragca ee sunnada ahayd ee salaada ciidul adxa iyagoona ku tukaday barxadda weyn ee shiqilkadaab ee magaalada gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug oo goobtaasi kula hadlay muslimiintii ka soo qayb gashay tukashada salaada ciidda ayaa ku booriyey in laga wada shaqeeyo sugidii adkaynta ammaanka gobolka waxaa weeye gobolkan aan joogno nool magaalada gaalkacyo iyagoona aan la dhex qaaday makrofanka warbaahinta qaranka ayaa sidoo kale hambalyo ku aadan damaashaadka ciidul adxa u diray guud ahaan ummadda islaamka
meelkasoo joogaan haddii aanaan ku nool gobolka mudug iyo haddii aanaan ku nool soomaaliya meelada kala duwan iyo caalamka oo dhan sidan faa'iidaysanaya waxaan sidoo kale rabaa inaan hambaliyo suxuudiyiin soomaaliyeed shaqo wanaagsan ay bulshada waxyaan si gaar ah islaam meeladooda qaraabadooda asxaabtooda meelkasoo joogaan suxuudiyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ah waxaan rabaa inaan maantay iraado dhammaantiin farxad iyo basbasha soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee maantay farxadan iyo ciidan sida wanaagsan uga qaybsanaysa waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid ulcaafiya bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed maanta kale markii u ciid wanaagsanay wada farxadda badnay dadkuna aad iyo aad u ciideen waxaan leenahay dhammaan kulli soomaali oo dhan khayr iyo barbarooday bashbash sanadka sanadkiisa kale ilaahay guuli farxad nagu gaarsiiyo
meel kasta waxaa jooga dunida dacaladeeda waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan طبعا عيد منطقة عاود وانت عيدها هذا وحاب
dhinaca kale qaar ka mid a aqoonta ku nool magaalada gaalkacyo ayaa iyaguna ka faa'iidaystay deeq hilib udxiyo ah taasoo ay soo gaarsiiyeen ururka xanaan oo ah urur ka shaqeeya daryeelka iyo taakuleynta aqoonta ku nool magaalada gaalkacyo waxaana aqoontan ay ugu hambalyeeyeen ururkaasi taakulada oo mar kasta siiyo aqoonta ku nool magaalada gaalkacyo iyo sida maanta ay ugu faraxsan yihiin ciidul adxa boqolaal shacaba iyo maamulka degmada afgooye ayaa maanta ciidul adxa shacabka degmadaasi kula tugtay barxadda weyn ee degmada afgooye iyadoona boqolaal dad ahna lagu arkaya degmada afgooye oo u dalxiistaga kuwa oo ka yimid magaalada muqdisho sida uu kusoo waramayo xasan maxamed abikar xasan matore dabaaldega maalinta koowaad ciidulaxdaxa oo qaybihii bulshada degmada afgooye ee salaada ciidda ku tukaday barxadda dugsigii sare ay lahaan jireen gabdhihii aqoonta soomaaliyeed ee dowladii kacaanka haatanna ah dugsi si gaar ah loo leeyahay oo loogu yeero aliyaasir ayaa bulshada isugu timid barxaddaasi waxa ay dareenkooda ku muujiyeen hambalyanaha isu mariyeen ummadda muslimkaa dal iyo dibadda ku nool ilaa ay ka daalaana isu dhidhiibayay microfonka warbaahinta qaranka
كل عام وانتم بخير ملوا المسلمين الجوان عيد مبارك يا لنا كل عام وانتم بخير فرحان اسماعيل وقال اسماعيل قال علينا كل عام وانتم بخير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ونوع شعب الو قال اصغر
الله afgooye sida uu u ooli jiray maanta uma aana muuqanayn dhanka bulshabadnida ee uga iman jirtay inta badan magaalada caasimada ah ee muqdisho ee dariska uu leeyahay walow afgooye ee muqdisho ay ahaayeen maalmihii u dambeeyey kuwa gaabis ah oo si uun u xadidnaa kala gooshida gaadiidka iyo dadka marka laga reebo xoolaha doofka ah iyo kuwa gowraca ahoo bixinta canshuuraha laga qaadayo ay uga badbaadiyeen xanibaad ku timaada dhaqaaqooda walow la rajaynayo maalmaha kaasan dabaaldega ciidul adxa habacsanaanta uu ka bixi doono dariiqa xiriiriya afgooye iyo muqdisho xasan matoore warbaahinta qaranka soomaaliyeed afgooye shabeellaha hoose
xukuumadda tansaaniya ayaa qiimeynaysa saameynta uu ka tegay dhulgariir lagu qiyaashay shan dhibic toddoba oo ku dhuftay gobolka kagera ee sabtidii lasoo dhaafay kaas oo ay ku dhinteen lix iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo konton ruux dhulgariirka ayaa lagu qiyaasay midkii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca ugu yaraan muddo toban sano ah magaalada bukaba waxaa lagu qiyaasay inay degan yihiin toddobaatan kun oo ruux dadka deegaanka ayaa isku dayaya bal inay markaasi dib u hagaajistaan wixii ka soo haray hantidooda burburtay ra-iisul wasaaraha dalka tanzaniya qaasim majaliwa oo booqday bukaba ayaa mas-uuliyiinta deegaankaasi ku amray inay qiimeeyaan baaxadda burburka si loo eego sida ay dowladda dhexe ay gacan u siin karto inkastoo aysan cadeen waxa ay ku caawini doonto dadkaasi dowladda dalka tanzaniya bukaba waxay afartan iyo afar kilomitir u jirtaa goobta xudunta u ah dhulgariirka sida ay sheegtay waaxda la socodka culunta dhulka ee dalka maraykanka
xabad joojin ay soo diyaariyeen ruushka iyo maraykanka ayaa lagu wadaa in ay ka dhaqan gasho gelinka dambe ee maanta waxaa la qorsheynayaa in xabad joojintan ay bilaabato ay bilaaban doonto lixda iyo afartan iyo shan daqiiqo saacadda geeska africa laakiin waxaa muuqda astaamo muujinaya in xabad joojintan ay dhibaato la kulmi doonto siyaasiyiinta ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxa ay sheegayaan in qaar ka mid a ciidamada la dagaalanka suuriya ay caga ka jiidayaan in ay ka goostaan kooxaha kale ee aan heshiiska xabad joojinta ah ku jirin kooxahaasi waxaa ka mid ah xiriirka kooxaha la leh al qaacida jabhadda kale ee la yidhaaho islaamig ee al xaraam al shaam oo ka mid ah maleeshiyaadka islaamiga ee ugu saameynta badan ayaa gebi ahaanba diidan heshiiskan xabad joojinta duqeymaha ay geysanayaan diyuuradaha suuriya iyo kuwa ruushka ayaa xadka ka sii socda magaalooyinka xalab iyo dilib dhankan kale madaxweynaha dalkaasi suuriya bishaar al asad ayaa si naadira fagaaro uga soo muuqday isaga oo salaada ciidana jimcaha salaadul ciidana jameeco kula tugtay magaalo ku taala dalkaasi suuriya oo ay horey xoog badan ay ugu jireen jabhadda balse ay ciidamada dowladdu la wareegeen bishii hore dowladda suuriya ayaa madaxweyne bishaar al asad oo shacabka kula hadlay fagaarahaasi ayaa sheegay in ay muqadas tahay in shacabka iyo dowladdaba ay isku mid si isku mid ah ay uga soo horjeedsadaan dagaalka lagula jiro kooxaha alqaacida sida uu sheegay
warka duurnimo radio muqdisho ee uu maanta uu soo saaray cabdirashiid nuur ibraahim si wada jirna shariif iyo cabdirashiid halkan uga soo jeedinayeen dhegaystayaal duurnimadan waa nagintaa